aan ku bilownay magaalada jigjiga waxaa maanta lagu aasay juweeriya maxamed ibraahim oo ku magac dheereeyada juweeriya subcis oo ka tirsanayd baarlamaanka gobolka ismaamulka soomaalida taasoo askari ka tirsan ciidamada ilaalada garoonku uu toogasho ku dilay kadib markii uu halkaasi rasaas ku furay mas-uuliyiinta ayaa ku adkaystay in askarigaasi sharciga la marin doono warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata allah ha u naxariistee waxaa aas qaran loogu sameeyey xarunta dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga xildhibaan jaweeriya subcis oo maalintii shalay ahayd askari ka tirsan ciidanka booliska federaalka ee ilaalada garoonka diyaaradaha garadulweel ee magaalada jigjiga uu rasaas ku furay kadibna ay halkaasi ku dhimatay haddaba aaskan qaran ee loo sameeyey marxuumad jaweeriya subcis ayaa waxaa ka soo qaybgelay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar qaar ka mid a golaha wasiirada xildhibaano iyo shacabka magaalada jigjiga aaska kadib madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida oo ka goobtii aaska ayaa ugu horreyn eebba uga baryey marxuumad jaweeriya subcis in ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo ugana tacsiyey eheladii qaraabadii iyo shacabkii deegaanka soomaalida ee ay ka baxday marxuumad jaweeriya
waxaan hadda joognaa qabrigii marxuumad waan jaweeriya subcis oo shalay ku baxday gacan ka xaq daran askari ciidanka ilaalada eerboorka ah oo toogtay awgeed maarta u naqaxday sidii shalay baan uga tacsiyeynay shacabka deegaanka ee sida xoogga la burgada u muujiyey ayaan ka mid nahay waan runtii aad iyo aad uga xanuunsanay geerida aan ahayn tale kusoo boodada iyo weli la wada joogo haddana qaabka foosha xun gardarrada ah iyo arxan darrada u dhimatay runtii aad iyo aad waa looga argagaxay marka ugu horreysa waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiyo marxuumad jawaariya eheladii iyo qaraabadii iyo intii ay ka tagtay iyo shacabkii deegaanka soomaalida ee sida hagar la-aanta ugu adeegaysana dhammaantood ilaa samri maaha ka siiyo iyadana qabriga ilaahay ha waasiciyo sidoo kale madaxweyne mustafa ayaa sheegay inay la xanuunsanayaan shacabka dhibtaasi dhacday ka cadhooday isagoo xusay in ay mas-uuliyad ka saaran tahay inay xaqiijiyaan arrintaa baadhitaankeeda aad iyo aad ula xanuunsanayna shacabka guyn ee ka cadhooda dhibtaas dhacday waxaana mas-uuliyad naga saaran tahay inaan xaqiijino in arrintaa baaritaankeeda meel kasta oo ay nala gasho la wado alxamdulilah iyo in gacan ku dhiglihii gacanta lagu hayo ciidanka amniga iyo hay-adaha cadaaladda ee deegaankuna ay gacanta ku hayaan iyadoo sharciga nidaamkiisa la marayana la waafajin doono ciqaabta ugu sarraysa ee uu mudan yahay oo annaga xukuumad ahaan aan aaminsannahay in ninkaas muxuu ahay xukun dil toogashaa lagu xukumo aan aaminsannahay laakiin sharcigu hadhow marka uu maro in qaawaaniintii iyo sharcigii ay ka soo baxdo aan jecel lahay falkaas dhacay wuxuu argagax ku riday shacabka o dhan gaar ahaan wuu ka dhacay meel aad iyo aad xasaasi u ase oo garoon diyaaradeeda iyo casmaddii waxaan shacabka u sheegaynaa in dadaal lala hadhayaa ayna jirin in la soxo waxyaalaha arrimaha keenay haddii ay tahay inaan ciidamo soomaaliya ku hadla ayna erboorka joog kale iyo day tahayba inkastoo haddaba erboorka dad ka shaqeeya soomaalia lagu daray haddana ciidanka federaalka oo kale maadaama mas-uuliyad iyo sharciyad iyagu ay u leeyihiin garoomada iyo jaamacadaha iyo meelaha qaarkood oo sharci lagu kala qaybsaday inaan wiilasheeduba ay federaalka ciidankaas galaan ay qayb ka ahaadaan laakiin iyadoo sharciga waddanka loo hoggaansamayo sidee soomaali u geli kartaa erboodhadan iyo dhulkan in la yidhaho qaabka loo fikro waa daruuri waana muhiim waana dareenkaa shacabkana waan la qabnaa gabagabadii madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida ayaa sheegay in ay waayeen xubin muhiim u ahaa codka shacabka isagoo sheegay inay samayn doonaan wax walba oo ah kaalinta kaga aadan ogaanshaha ee eheladii qoyskii iyo ciddii ay ka tagtay marxuumadda sidoo kalena halkaa uga tacsiyeeyey dadkii kale ee ku dhaawacmay dhacdadii shalay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada jigjiga xubin weyn oo cod u ahaa shacabkeena ayaan weynay aad iyo aad ayaan maaragtay nagu ducaynaynaa waxaanu samayn doonaa wax walba oo kaalintanada naga saaran in eheladii iyo qoyskii iyo ciddii ay ka tagtay iyo shaqooyinka ay ka tagtay qabyada ahaa dhammaystirkoodii iyo hagaajinteedii inaan ku muujinno walaasheen naga dheelmatay waxaa kaloo halkan iyagana uga tacsiyeynaya dadka dhaawacmay oo ku jiro xildhibaan cabdirashiid injineer cabdirashiid cumar xaaguf oo isaga iyo walaashiiba ay ku jiraan qofka kale dhaawacan waa jawaariya walaasheed iyaduna iyagana injineerka iyo ehelada iyo cidda kale ee dhaawacantay waxaan leenahay ilaahay caafimaad degdeg ha idin siiyo sidii shalayba markii aan soo booqnay aan ballan qaadnayna meel walba oo caafimaadkooda uu galo xukuumaddu ay garab taagan tahay axmed ibraahim axmed waa ehelka marxuumad jaweeriya waxa uuna ii sheegay sida uu yahay dareenkiisa
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed ibraahim axmed waxaan ahay jaweeriye adeerkeed jaweeriye allaw naxariista way dhimatay dareenkanaga dee aad iyo aad baan uga xunnahay hormuud bayna ahayd heer dhan bay horgalo u ahayd oo hormuud bay noo ahayd oo indhay noo ahayd iftiin bay noo ahayd marka dee waktigaa dhammaaday dee ilaahii ilahabaa oofsaday waan iska samraynaa waxaan samayn karnaa kow marka hore waan samraynaa oo dee ilaahiga oofsaday dee waxba ma samayn karno waxba ma celin karno marka labaad dowladda waxaan ka codsanaynaa in baadhitaan qodo dheer oo dhan walba naloo sameeyo oo oonu ku qanacno si dhow iyo si dheerba juweriya waxay ahayd da-deedu waxay ahayd labaatan iyo sideed sano labaatan iyo lix sano meelahaasay ahayd cabdirasaaq axmed maxamed waxay muddo dheer is yaqaaneen sidoo kalena ay soo wada shaqeeyeen marxuumad jaweeriya subcis waxaana wax ka weydiiyey waxyaabaha uu ku xusuusto marxuumad jaweeriya waxa uuna yidhi waxaanu ka soo wada shaqaynay hay-adda laado house diplomat fund gabadha waxay ahayd hay-adda debuutiga hay-adda ayay ahayd gabadha waxayd gabadh aada u dabeecad fiican oo tamar ku jirto ummaddayna wax u qabato gaar ahaan ummadda baahan ee rafaadsan ayay ahayd gabadhu shaqada ka hor xiriir fiican baanu lahayn ilaa muddo lix iyo toban toddobiyo toban sideed toban sano ka hor oo odaygii duqeydii doctor suldaan weli halkan waan uga tacsiyinayaa dhammaan ehelkii reer maxamed ibraahim oo dhan waan u tacsiyinayaa waxyaala loo xasuusan karo waxaa le spirit gabadha waxaa ku jirta in wax la qabto shaqo la qabto ummadda rafaasan ee baabaasan ee noloshu aad u adag tahay in isbeddel lagu sameeyo ayuu aaloley jirtay waxaa ku jirtay dareen wadaninimo oo ummadda soomaaliyeed ama guud ahaan waddankaba in isbeddel nololeed lagu sameeyo ayuu aaloley jirtay gabadha waxay aad u dabeecad macaan khaladka aan qaadan dadka in la dulmiyo aan jeclayn afar iyo labaatan sacno ku mashquulsan dan ummadeed ka baxsan danteeda ayay ahayd jawheeriya ilaahay u naxariisto dhammaan ummadda soomaaliyeed samariyeyman gef baa ku dhacay dulmi baa ku dhacay gacan xaq darra ayaa lagu sameeyey dhammaan ummadda soomaaliyeedna waan uga tacsiinaya meel kastoo ay joogto annagu waxaan lahayn dadkii la soo shaqeeyey oo aad baan maanta u tiirahaysannahay allah u naxariistee marxuumad jaweeriya subcis ayaa waxay ahayd qof caan ah islamarkaana deegaanka aad looga yaqaano marxuumad jaweeriya subcis ayaa waxay ka soo shaqaysay shaqooyin kala duwan waxayna shaqadeedii u horraysay ka bilowday kuliyadda maaraynta adeega shacabka dowladyahanka soomaalida iyadoo sidoo kale ka soo shaqaysay hay-adda oxfom waxayna haatan ka shaqaynaysay hay-adda aws oo ay ka ahayd maareeye ku-xigeen sidoo kalena waxa ay ka ahayd bare jaamacadda jigjiga iyadoona haatan ka mid ahayd golaha baarlamaanka dowladyahanka soomaalida sidoo kalena ay ahayd xubin ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga barwaaqo waxay ifka kaga tagtay marxuumadda laba carruur ah maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga